barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a ee waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaca lixda bisha sebtembar sannadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah magaalada jabuuti oo lagu soo bandhigay filim ka hadlaya marxaladaha kala duwan ay dhallinyaradu soo maraan kanadaan joogay magaaladeedaan kusoo noqday kii waxaan duubay filin minuta oo saddex dumara ka sheekaynayo iyo jaadka dhibaatadiisa iyo waxaas marka kaas saddexdaa dumara ayaan mid ahaa saasaa ay ku dhalisay saasay ku bilaabmatay sidoo kalena waxaad dhegaysan doontaan nin dhallinyaro ah oo laxaadka naafo ka ah oo shahaadada labaad ku diyaariyey maamulka iyo siyaasadda waxa uu barnaamijka dhallinyarada ee v o a uga warramay sida ay ugu suuro gashay inuu dhammaysto hamigiisa waxbarasho isaga oo sheegay in uu ku hamiyayo in uu gaadho ilaa madaxweyne inaan halkaa maantaan joogo meel ka sii sarayso aan gaaro oo igu horayso tusaale ahaan heer wasiir inaan muxuu aanay gaaro ilaa muxuu aan ilaa heer madaxweyne
kaalimaha heesahana kama marnaa barnaamijka waxaanan idinku haynaa
marka horese dhegaystayaasha caashay waxaynu usoo gudbinaynaa wararkii dunida ugu doorka roonaan dhinaca dambe ayaynu heesahana ugu soo gudbin doonaa iyo xubinta ciyaara welibabana aan ku bilownay dalkan maraykanka xarunta saadaasha duufaanada maraykanka ayaa si dhow ula socota duufaan lagu magacaabo irma taas oo ku jihaysan qaybo ka mid a maraykanka waxaana khubarada saadaasha duufaanadan ay sheegeen in ay wadato dabaylo xoog badan iyo weliba roobab waaweyn iyo daadad xooggan duufaanta ayaa haatan u dhaqaaqday dhinaca anguilla iyo weliba jasiiradaha u s virgin islands iyo iyo weliba kuwo kale kadibna waxaa la saadaalinayaa in ay caawa u gudubto jasiiradda ka tirsan maraykanka ee borto rico kooxaha saadaasha qaabilsan ayaa sheegaya inay suuragal tahay in duufaanta irma ay ku dhufato qaybo ka mid a gobolka florida ee dalkan maraykanka
dowladda maraykanka ayaa soo gebagabaysay barnaamij ka hor istaagayay caruurta amaba dhallinyarada aan sharciga haysanin in la musaafuriyo una ogolaanayay inay ka shaqaystaan waxna ka bartaan dalkan maraykanka saraakiisha maamulka madaxweyne trump ayaa sheegay in barnaamijkan oo loo yaqaano daka ayna ka faa'iidaysanayeen siddeed boqol oo kun oo qof aanu aqbali doonin codsiyo cusub madaxweyne donald trump ayaa ansixiyey qorshaha lagu soo gebagabaynayey barnaamijka hase yeeshee waxaa ku dhawaaqay xeerlaaliyaha qaranka jeff sessions
duhur wanaagsan idilahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan dalka jabuuti waxaa dhowaan lagu soo bandhigay filim ka hadlaya waayaha kala duwan ee dhallinyarada filimkaas oo loogu magacdaray dhalinyaro ayay soos dhalinyaro ayay waxaa soo saartay islamarkaana ay sheekadiisa qortay luule cali oo horena filim u matashay luule oo u warantay wariyaha v o e jabuuti sagal siciid faarax ayaa sheegtay inay filimkan u samaysay si ay shaqo ugu soo bandhigto
filimka lagu soo bandhigay dalka jabuuti magaciisuna yahay dhallinyaro waa filim ka hadlaya marxaladaha kala duwan ee dhallinyaradu ay soo maraan sida dhinaca dhaqaalaha waxbarashada iyo nolosha oo kale waxaana qortay filimkan luule cali cismaan oo iyadu horey u ahayd jila ama dadka wax matala waxayna ku jirtay filim magaciisu ahaa laanta oo asna lagu daawaday jabuuti iyo meelo kale kana hadlayay dhibaatada uu qaadku u geysto dadka lamaanaha ah inay qorto sheekadan islamarkaana filim ay ka samayso waxaa ku kalifay kadib markii ay shaqola-aan weyni soo wajahday waxa ayna luula iiga warantay arrimahaas iyo guud ahaan filimka walaahi waxaa igu dhaliyay inaan filinka sameeyo anugu markii hore waxaan ahaa een, dadka jecel inay jilaan maogtahay marka markii aan shaqo hore u waayay waxaan isiri badda adiguba maad sheeko yar iska qoratid een, oo dee taasaad jili doontaa maogta intaad qof kale sugi lahayd marka een, eh, kanadaan joogay magaaladeedaan kusoo noqday In, eh, 2011kii waxaan duubay in, eh, filin 26 minuta oo saddex dumara ka sheekaynayo iyo jaadka dhibaatadiisa iyo waxaas marka kaa saddexdaa dumara ayaan mid ahaa saasaa igu dhalisay saasay ku bilaabmatay kii hore markaan sameeyey waxaan suruun imikana ma ka sheekaysid dhallinyarada caqabadihii kuugu waaweynaa intaad filinka samaynaysay ama intaad qoraysay ama aad oran- eh, aad oran karayso walaahi waxaaba caqabad igu ahaa een, maxaa ka mid a walaahi dhibaatada ugu weyni waxa weeyaan een eh, kharashka lagu samaynayo filinka markuu ku kooban yahay iyo markuu ku dheeryahay saacad iyo badh isku shaqo maaha Ee, een, em, markaa waa inaad dee sheekadan aad qortay ay, ay eh, dadkan een, eh, soo saarayaasha kale ay ka helaan say dee kuu garab galaan moogtahay oy een, eh, sheekadu u socoto marka markii aan sheekada qoray een, em, laba qof oo kalaa ila qoray sheekada Een, eh, jabuuti aada iyo aad bay iga horta gigtiiba ay qayb libax ka qaadatay marka een, eh, dhinaca kharashka jabuuti in badan bay ka ka qayb gashay amba ha ahaataan een, dowladda amba ganacsayaasha ha ahaata labaduba aad bay ag joogeen moogtahay Een, eh, dadka kale aada uga ab- een, iyo ag jooga waxa weeyaan een, laba producer eh, production company oo faransiisa oo le film d'enfance la yidhaha iyo maya production labadaasina way way ag joogeen iyo in em, qaarada francofi- francophoniga af faransiiska marka in aduu dee mu kharashka aad buu u badan yahay moogta marka waa ina dad badan aad isku soo in, eh, isku soo ururisaa si dee filimka uu hirgeli karo laakiinse gegtii jabuuti ayaa ayaa iyo- iyo ag aad iyo aad ha dhalinyarada filimka matalaysay een, runtii waxay u ekaayeen dee xilligaan daawanaynay een, eh, dad weligood wax soo matali jiray oo garanaya sida loo matalo ama wax loo jilo Een, imisay kuu qaadatay inaad hesho een, eh, dhalinyaradan een, gabdhaha u badnaa ee filimka een, kuu matalay waxaan een, dee iskool iskoolada waa inaad tagtaa high schoolka marka een, waxaan la kulmay meelaha laba boqol iyo konton ilaa saddex boqol oo gabdhood ayaa casting ka qaaday oon la sheekaystay markaa saddexdii hablood ee filinka aad arkaysiin baa kasoo baxay si kale oo dee ay u dhici kartaa ma jirto waa inaad qofkii horta eh, la sheekaysataa interviewer ka qaadataad is eegtaa dee inuu qofkani ku soo baxayo wixii aad qortay sheekadii aad qortay ilaa sheekada aad qortay waa qofoo kale ma ku soo baxaysaa mise kuma soo baxayso ha mise ma buuxinin karayso marka mar een, em, marka horeysa waraysi marka labaadna dee waxaad odhanaysaa bal akhri waxa sheekadayana qoray dee kolba say u- u- u jilto qofkaas u jilo weeyaan marka saddexdii hablood aamina tusmo iyo bilan ayaa ka soo baxay marka kadib waalidkoogii baan u tegey een, eh, oon dee ku uri waa waa filin fictiona horta maaha filin wax maadaragt wax maskaxdeeda aan ka fikirun oo maadaragtay ay aan qoray weeyaan ya oo de magaal nolosheenii ka sheekaynaya ilan dee reer jabuuti baan ahay waa inay qasab inuu ka sheekeeyo nolosheena ma aha filin een, eh, sidii wax bilaa-adamnimo lagu samaynayay waxaankaasa waalidka waa inaad qaboojisaa dee ilan dee waa iyaga ciyaalkii mas-uuliyadoodii haye marka wallaahi dhibaato kamaan wax dhibaato ah kalama kulmin waalidka ma- mar baan la wada kulmay marka jabuuti baad kusoo bandhigtay mise waxaa jira meelo kale lagu daawaday oo aad kusoo bandhigtay waa markii ugu horreysay aan tusay jabuuti baan uh, tusay marka waxaan doonayay miin bay ahayd inaan jabuuti tuso marka waxaan doonayay sidii geefti oo kale in, uh, inaan ha inaan de- ay u daawadaan shicibku ay u daawadaan dadkii in, i- wada ag joogay de amba dowlad ahaato amba shicib ha ahaatee in, eh, de- say u daawadaan wixii aan kharashkay de i- ay igu caawiyeen waxaan kusoo sameeyey markaa sanadka dhammaadkiisa hadduu ilaha yidhaaho marka wuxuu ka soo bixi doonaa dee yurub iyo een, eh, maraykanka wax inkaas meelahaas ka soo baxay wariyaha v o a sagaal siciid faarax oo waraysanaysay luul cali oo hore filimo u matashay haatanna soo bandhigtay filim lagu magacaabo dhalinyaro waxayna ugu warramaysay dalka jabuuti
jaamacadda camud ee magaalada boorama waxaa toddobaadkan ka qalinjibiyey arday tiradoodu ay dhammayd toddoba boqol shan iyo labaatan arday oo baratay culunta kala duwan ee jaamacaddu ay bixiso waxaana ardaydaasi ka mid ahaa wiil dhallinyaro ah oo isagoo naafo ah shahaadada labaad ku qaatay cilmiga ganacsiga iyo siyaasadda axmed cabdi muuse oo u waramayey wariyaha v o a magaalada bowrama haashim sheekh cumar good ayaa sheegay inuu ku haminayo inuu mustaqbalka gaaro ilaa iyo heer madaxweyne
magacaygu waxa weeye cabdi muuse waxaan ka qalin jabiyey kulliyadda business and public administration waxaana ku takhasusay public administration and policy digriga labaad laba sano ka horna halkan waxaan ka qaatay ama ka qalin jabiyey digrigeyga koobaad isla business administration waxaana ku takhasusay isla waqtigaasi labada kun iyo shan iyo tobankii accounting management
muddada aad wax baranaysay adigoo ah xaadkiisu dhiman yahay seed halkan ku imanaysad wax ku baranaysay horta runtii waxa weeye master degree ama heerka labaad ee shahaadada jaamacadda kamaskan laguma dhiganayn laakiin waxaana lagu keeni jiray suuqa runtii markaa way ii dhaweyd hase yeeshee markaad eegto naafo ahaan waxaa jirta gaadiid u qaas ah dadka naafada ah gaadiidkaasoo runtii mararka qaar a dhici jirta inuu iga jabo hase yeeshee aanan wax saamayna ku yeelan jirin xagga koorsooyinka aan qaadanaya waayo waxaan ku tegi jiray kolba makaransa dee qastigayga oo ahaa inaan muqaanay heerkan soo gaaro maanta taasina kolay waxay keenaysaa ama ka timaadaa shaksiga kolba sida uu ugu heelan yahay inuu wax ka midha dhaliyo maadaama aad waxbarashadana jeclayd qastigaaguna waxbarashada ahaa dhaqaal ahaan jaamacadda ayaa kaa caawin jiray mise adigaas ku filaa oda runtii waxa weeye xagga fiiga oo kale markaan eego jaamacaddu way ga dhaaftay runtii balse xagga kale ee muxuu ahaan de facilitigii kale ee hadday koobi noqoto hadday noqoto de de incomekii kale ama economigii kale anaa muxuu ahaanay istabiri jiray dhaqaalahaad ku dabari jirtay dhakeed ka keeni jirtay waxaan ka keeni jiray inta badan dowladda hoose oo iyada lafteedu de garab garab istaagnay taas halkaasaan ka keeni jiray shaqaale dowladda hoose aday iminka shaqaale dowladda hoose aan ahay waxay shaqadaada markaa ahayd dowladda hoose ka qabanaysa waxaan qaabilsanahay xafiiska data analysiska ama data collection xafiiskaas adoo qaatay digriigii labaad maantana lagu guddoonsiiyey inaad maxay ka shaqaysa ama maxay aad noqotaad rajaysa horta runtii waxa weeye anigu waxaan rajaynayaa shaksiyan axmed ahaan inaan halkaa maanta aan joogo meel kasii saraysa aan gaaro oo igu horayso tusaale ahaan heer wasiir inaan muxuu ahaanay gaaro ilaa muxuu ahaan ilaa heer madaxweyne runtii waayo public administration and policy ayaan maanta diyaariyey taasina waxay ii saamayaysaa inaan muqaanay kaalmaha ama leefaliska muqaanay waddanka ka jira aan qayb ka noqon dhinaca kale anoo fursadda ka faa'iidaysanaya waxaan leeyahay kanaaf ahaan runtii wax caqabada oo inoo hortaagan ma jirto keliya waxaa loo baahan yahay in muxuu ahaan dadka naafada yahay gartaan inay wax bedelaan isla markaana ay si taban ay u bedelaan maaha bedelku dhinacyo badan buu yeelan karaa laakiinse si taban oo yacni horumar leh oo naftiisa ka bilaabmaysa ilaa muxuaanaya bulshada ku xeelan ah uu ka qabto taasaan
dadka laxaad kale ee aaminsan inaanay waxba baran karin waxna qabsan karin waxna gaari karin maxaad farriin u diraya waxaan farriin u dirayaa kolley horta qastigu ama ku talagalku kuma xidhna waan logolaayay waan ilaayay waan degalaayay kuma xidhna laakiin waxa weeye hanka bini aadamka taaso intaas waa xorku ka yahay waayo waxa weeye ilaahay markuu abuuray koolkan ayaa wuxuu ugu talagalay bini aadan bini aadankaasna waa ka wax ka bedelaya adduunyadan aynu joogno ee maanta halkan halkan aynu joogno sidaa u qurxiyey maahina laamigan aan marayno muxuu ahaanay sidaas u qurxiyey waayo toban sano ka hor ama afar sano ka hor sidan may ahayn runtii waayo gacan bini aadan oo isku tegtay ayaa sidan keentay taasina waxa weye waxay soo ma aha waxbarashadaada hore halkaad ka bilowda waxbarashadeeda hore waxaa kasoo qaaday dugsiga hoose dhexe ee aladayna isku fadadhaaf oo adeed goorama aheen wuxuu ku yaalaa dugsiga alaqsa ee shayga la odhan jiray intijaar leeyahay dugsigii sare waxaan ka soo qaatay isla dugsiga alaqsa oo isaguna ku dhegan Eh, kadib eh, jaamacaddana la soo gudbay oo aan muddo imika lix sano aan wax ka barto naafarnima duma caruurnimay kugu timid mise eh, intan dambe wax baraysa may anu eh, intaan wax baranayn ayay igu timid marka eh, kulay waqti famri ahayd ma- ma xasuusan
waxaad baratay maamulka iyo siyaasadda maamulka iyo siyaasadda maxaad ku dooratay yacni doorkayga ayay ahayd inaan noqdo siyaasi xildhigan oo ahay eh, siyaasiyiinta eh, da'da yar lees
kaasi waxa uu ahaa axmed cabdi muuse oo ka mid ahaa arday tiradoodu ay gaarayso toddoba boqol shan iyo labaatan oo toddobaadkan ka qalin jibiyey jaamacadda camuud waxa uu u waramayey wariyaha v o a magaaladaasi haashim sheekh cumar good haatanna dhinacii heesa ayaan jallaacaynaa fanaanada rihana ayaan mid ka mid a heesaheeda soo qabanaynaa this is what you come from
Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. You, you, you, you, you. This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at We go fast with the game we play. Who knows why it's gotta be this way? We say nothing more than we need. I say your place when we leave. This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at
barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaanaya washington haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii cayaaraha oo inoo haya maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha isreereebka koobka kubadda cagta ee adduunka oo sannadka labada kun siddeed iyo tobanka lagu qaban doono waddanka ruushka ayaa weli qaramada yurub kuwa eshiya iyo weliba kuwa qaaradda ameerika iyo afrikaba ay u tartamayaan sidii ay koobkaasi uga soo qayb qaadan lahaayeen haddii aan ku hormaro qaaradda yurub habeenkii xalay ahaa kulamo adag ayaa gruubka d waxaa iskaga hor yimid waddamada austriya iyo georgiya hal iyo hal ayay ku kala tageen ireland oo gurigeeda ku ciyaaraysana waxaa hal yebar uga badiyey xulka qaranka ee serbiya oo toban ciyaaryahan ku ciyaaraya kadib markii mid ka mid a ciyaartooydooda calaamada gaduudan loo taagay moldofa oo gurigeeda ku ciyaaraysay waxaa labii eber kaga badiyey xulka qaranka ee weles golashaasi oo qaybtii dambe ee ciyaarta ay saxiixeen ciyaaryahanada robson kano iyo aaron ramsey gruubka g macedonia oo la ciyaaraysa albeniya hal iyo hal bareejaha ayay ku kala tageen halka talyaanigu ay hal iyo eber kaga badiyeen xulka qaranka israa'iil ciyaaryahan jiroy mobeli ayaa goolka guusha u saxiixay xulka qaranka ee talyaaniga lichtenshon oo gurigeeda ku ciyaaraysay sbain ayaa siddeed iyo eber ku qabatay ciyaaryahan morata ayaa goolashaasi laba ka mida dhaliyey gruubka i iceland oo gurigeeda ku ciyaaraysa labi eber ukrain ayay kaga badisay kosofo hal iyo eber waxaa ku garaacay xulka qaranka ee finland turkiga oo gurigeeda ku ciyaaraysana waxa ay hal iyo eber dilqi ah kaga badisay xulka qaranka ee koroweshiya gruubkaasi haddaba guuldarrada ku dhacday koroweshiya iyo guusha xulka qaranka ee turkigu ay heleen isbeddel ayay ku keentay hannaanka kala horraynta ee gruubka i koroweshiya ayaa weli hogaaminaysa oo lix iyo toban dhibcood ayay ku hogaaminaysaa iceland ayaa ku xigta lix iyo toban dhibcood ayay leedahay xulka qaranka ee turkiga ayaa afar iyo toban dhibcood leh kulamada u harsan xulalkan amaba gruubkan ayaa waxay yihiin kooxdiiba ama qarankiiba laba kulan ayaa u harsan oo bisha oktoobar lixdeeda iyo sagaalkeeda ayaa la kala ciyaari doonaa koroweshiya iyo finland ayaa kulmi doona ukrain iyo kosovo ayaa ciyaari doona turkiga iyo iceland ayaa ciyaar adag dhex mari doonta maalinta sagaal ay bishu tahayna waxaa wada ciyaari doona finland iyo turkiga iceland iyo kosovo ukrain iyo koroweshiyana way isku dhici doonaan halkaasi waxaad ka dareemaysaa bimatalan kulanka dhex maraya turkiga iyo iceland oo kale haddii turkigu ay ka badiyaan iceland waxay helayaan fursad ay markaasi kaga kormaraan oo toddobiyo toban dhibcood ay ku helaan haddiise laga badiyo turkiga fursaddiisii ahayd inuu xataa kaalinta labaad galo ayay halkaasi ciriiri gali doontaa gruubka d oo kale haddii aan jaleecno sida ay u kala horeeyaan qaramadu waxaa hogaaminaya serbiya oo toban iyo siddeed dhibcood ayay ku hogaaminaysaa weles ayaa kaalinta labaad ku jirta oo afar iyo toban dhibcood ayay leedahay halka airelandna ay saddex iyo toban dhibcood leedahay gruupka g waxaa hogaaminaya xulka qaranka sbain oo laba iyo labaatan dhibcood leh talyaaniga ayaa ku xiga oo sagaal iyo toban dhibcood leh inta badan waxay u muuqataa gruupkaasi in talyaaniga iyo sbain ay yihiin cidda ku loolamaysa kaalinta koowaad sidii loogu soo bixi lahaa walow talyaanigu marka xataa la eego gooldhalinta aada looga gool tirsi badan yahay oo sbain waxay leedahay labaatan iyo sagaal gool halka xulka qaranka ee talyaaniguna ay laba iyo toban gool leeyihin haddii xataa ay suuragal noqoto inay isku dhibcaan noqdaan waxaa markaasi dhacaysa in gooltirsi bannaanka lagu dhigayo xulka qaranka ee waddanka talyaaniga haddii aan jaleeco qaaradda americana bolivia iyo jilow ciyaaray hal iyo baryaa lagaga badiyey xulka qaranka ee jilow aad moodo inay maalmahan hoos u sii dhacayaan oo kulankii kan ka horreeyana waa laga badiyey colombia iyo brazil oo kulmay hal iyo hal bareeja ay ku kala teen ekwador gurigeeda lagu garaacay ee peru ayaa ka badisay oo labii hal ayaa lagaga badiyey argentina venezuela ayaa celisay oo hal iyo hal bareejo ayaa lagu celiyay waxaad moodaa xulka qaranka argentina inuu soo bixitaanka world cupka ama koobka adduunka ee sanadka labada kun sideed iyo tobanka uu weli qalqiil ku jiro paraguay gurigeeda ayaa lagaga badiyey oo waxaa ka badiyey uruguay labii hal ayaa lagaga badiyey dhinaca kala horeynta ee wadamada koonfurta america amaba south america loo yaqaano haddii aan jaleeco brazil iyadu waxay ka mid tahay xulka soo baxay oo wadamada usoo gudbay waxay ka mid tahay koobka adduunka uruguay ayaa ku xigta oo laba ku jirta colombia kaalinta saddexaad ayay ku jirtaa peru waxay xaqiiqsatay kaalinta afaraad walow argentina ay kaalinta shanaad ku jirto isku dhibcaan ay yihiin kulanka xiga oo ay labadan kooxood ciyaarayaan maadaama iyana laba kulan uu ka harsan yahay ciyaaraha sreereebka ee qaaradan shanta bisha octoobar ayaa la ciyaari doonaa waxaana kulmaya argentina iyo peru haddaba ciddii badisa waxay fursad u helaysaa in ay u soo dhowaato amaba ay madaxa la sii gasho usoo gudubka amaba waddamada usoo gudbaya koobka kubadda cagta ee adduunka haatanna haddii aan jaleeco waddamada usoo gudbay ilaa ay hadda xaqiiqsaday inay koobka adduunka ciyaari doonaan waxaa ka mid a ruushka brazil mexico iiraan south korea jaban sacuudi arabiya qaaradda yurub waxaa ka soo baxay oo keliya waddanka belgium afrika ilaa hadda ciidnama aanay xaqiijin inay u soo gudubtay koobka kubadda cagta ee adduunka dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna intaa haynoo joogto tanay kulan dambe waa maxamuud nascad dawidale sida iyo nabadgey
cabcad aad ayuu mahadsan yahay haatanna codka fanaanka axmed zaki iyo heestiisa lagu magacaabo astaansan
allah kaa dhigaya saansan ayaan dharad qurux cilwadsan akhlaaq wacan gabadha edabsan ammaan badan ruux odhaahsan allah kaa dhigaya saansan ayaan dharad qurux cilwadsan akhlaaq wacan gabadha edabsan ammaan badan ruux odhaahsan anaa aawadaa okansan adduunka dartaa koobsan nasiibka alle hagaagsan ayaan kugu heli ducaysan anaa aawadaa okansan adduunka dartaa koobsan nasiibka alle hagaagsan ayaan kugu heli ducaysan ammaansan aragsan ilinta tiirtiray ammaansan akhlaaqsan dartaa intiisan ayaanu horaa si toosan hoyhooye ammaansan aragsan ilinta tiirtiray ammaansan akhlaaqsan dartaa intiisan ayaanu horaa si toosan amarku hooyadeed mid raacsan intii kartidana ku saabsan anaa kuu qiraya asluubsan allah kaa dhigay adeecsan amarku hooyadeed mid raacsan intii kartidana ku saabsan anaa kuu qiraya asluubsan talada aabbe ee wanaagsan naada ku dhaqmo barbaarsan nasiibka alle hagaagsan ayaan kugu heli ducaysan talada aabbe ee wanaagsan aada ku dhaqmo barbaarsan nasiibka alle hagaagsan ayaan kugu heli ducaysan
codkaas axmed zaki wuxuu gebagabo yahay idaacaddayadii duhurnimo oo ay si wada jir idinla socodsiinayeen caashe ibraahin aadan caashe curyaan oo ismaaciil xuseen farjara tan iyo intaynu hawada dib ugu kulmayno afarta galabta waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh
hoyhooye ammaansan aragsan ilinta tiirtiray ammaansan akhlaaqsan dartaa intiisan ayaanu horaa si toosan ammaansan aragsan ilinta tiirtiray ammaansan akhlaaqsan dartaa intiisan ayaanu horaa si toosan